Xili ay fowda inagu soo heeso bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma waxa ay deeq isugu jirta raashin iyo dhar geersiisay qoysas danyar ah oo ku nool deegaanka Tabakal hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose deeqdan ayaa waxaa ka faa'iidaystay ku dhowaad lix kun oo qoys oo danyar ah qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka socotay hay-adda Sodma ayaa ka warbixisay deeqdan ay gaarsiisay deegaanka Tabakal waxaa maanta aan ku sugannahay ee, deegaanka tawakal oo hoos yimaada ee, gobolka shabeellada hoose khaasatan degmada afgooy hoos yimaada deegaankan maanta waxa aan ku qaybinaynaa lix kun oo qoys oo ee, macaawina oo isugu jira dhar iyo ee, isugu jira raashin deegaankan waa markii ugu horreysay oo hay-adda maareynta masiibooyinku ay keento raashin intaa tiro la eg waxaa ku dhaqan barakacayaal aad iyo aad uga soo barakacay degmooyinka een, afgooye iyo ceelasha biyaha iyo daynilo oo ay kaabadka ku hayso waa deegaan aad u ballaaran islamarkaasna een, buuraley ay u badan tahay dadka halkan ku dhaqanna waa dadkii masaakiiniinta ahaa oo ka soo kacay een, abaarihii iyo dagaaladii ahliga ahaa ka soo kacay oo halkan gabaad u soo raadsan hay-adda maareynta masiibooyinka waa markii ugu horreysay oo ay wax keento waxaanan rajaynaynaa waxaan indhaheenna ku aragnay in aan ka jawaabi doonno haddii alla idmo qaar ka mid ah danyartii ka faa'iidaysatay deeqda ayaa u mahadcelisay hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee Sodma bismillaahi raxmaan raxiim waxaan soo gaartay hay-adda maareynta masiibooyinka sodma waad ku mahadsantihiin raashinkii maanta waan soo gaaray oo maalmaha kooban ka dhiman bisha ramadaan insha allah intaan inta ka badanna waa idinku sugdaa si aad idinkuna ogtiin si ka badan noo ogaada insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi hay-adda maareynta masiibooyinka intaan iyo inka badan waa ka sugaynaa maadaama ay hadda bisha barakaysan fooda nagu soo leedahay oon waxba la haynin oo abaarihii ay jiraan oo meel laga xoogsanayo ay lahayn oo magaalada qasanta baadiina laga yimid waa ku mahadsan yihiin hadda intaa ayna siiyaan intaan iyo inka badanna waa ka sugaynaa hay-adda maareynta masiibooyinka waa mahadsantihiin halahan iyo halka badanna waa niga sugaynaa intaanna waa niga haysanaa halahan iyo halka badanna waa niga sugaynaa alxamdulilaahi waa- waana mahadsantihiin boqolkiiba boqol hay-adda maareynta masiibooyinka ee sodma oo ay nagala joogto marwe sahro way mahadsan tahay raashinkan dadkan hadda ay qaadanayaan ayay noo keentay meeshaan siddeed bilood ayay dadkani joogaan siddeedda bilood maanta ugu horraysa way hay-adda maareynta masiibooyinka inay maamul sahro in halkan ay kormeer hore iyo way noogu timid oo meesha way ka warhaysay laakiin maanta ay la soo gaartay gargaarkan lix kun oo qoys iyo ninka la yidhaahdo gaari ah dhar bustooyin go'yaal jaakado kabo shaatiyaal intuba ay ku jiraan intaas ayayna soo gaarsiisay waan uga mahad celinaynaa waxaa kaloo intaas een, aan raacsanaynaa insha allah haddii allidmo haddaan nahay maamulkii deegaanka tawakal ee degmada afgooye hay-adaha kale ee waxbixiya inay sidii sadmoo kale ay ula soo gaaraan halkan wax dadkaan intaan la-eg oo meeshaan jooga deeqdan la gaarsiiyey bulshada ku dhaqan deegaanka Tabakal ee hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa ku soo aadaya xili ay baahi badan u qabeen dadka deegaanka